maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose ayaa riday xukun xadu zina ah kaasoo lagu fuliyey weli laba gabdhood kuwaasoo ku kacay fal zino ah fagaaraha weyn ee magaalada jamaama ayaa waxaa shalay soo xaadiray dadweyne badan oo usoo daawasho tegay fulinta xukunka sharciga ah waxaan xukun ku dhawaaqay mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda islaamiga waxaan idiin soo gudbinaynaa ku dhawaaqaysa hal xukun maadaama adilada xukunka maxkamaddu riday saddexda qof uu isku mid ahaa maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadda mudaciyadda iyo jawaabta mudaca calayga oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sida tan xukunka maxkamadda kow maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo xaddu sina ah iyo musaafirin sanad ah maadaama uusan soo marin wax guur ah labo maxkamaddu waxay kale ku xukuntay mahrun matal waana laga qaaday saddex xukunku wuxuu ku sugnaaday iqraar almaraajic kow qowluhu tacaalaa azzaaniyatu waazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diini illahi in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونحو سنة maxkamadaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ee ka furan wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xukunno kala duwan kuwaasoo sabab u noqdeen dadka iska ilaaliyaan ka gudbidda xuduudda shareecada waxaana xukunka xaduudinaha uu allaha u jidiyey in lagu ilaaliyo sharafka iyo nasabka dadka muslimiinta ah